asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol sagaashan iyo koowaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afariyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay ka dhacay marinka go'doonsan ee khaza weeraro xukugallaah oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen daanta galbeed iyo iska horimaadyo ciidanka yuhuudda iyo kooxaha wciska caabiinta falastiiniyiinta ku dhex maray marinka go'doonsan ee khaza aan ku horeyna duqeymaha ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay weeraro kala duwan oo duqeymaha ay ka geysteen marinka khaza waxaana duqeymahaasi ku sheegay didad aad u fara badan oo shacab riid ah halkay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan ila wareedyo dhakhaatiir ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in ciidamada yuhuudda ay marinka khaza ku dileen wax ka badan afartan iyo laba ruux oo shacab riid ah halkay ay dhaawici kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo aad u fara badan suuq ku yaala deegaanka beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza waxay ciidamada saynad yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad gaaraya ilaa iyo toban ruux oo shacab riid ah halkay ay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan ka geysteen ciidamada yuhuudda xaafadda salaadiin ee ku taala magaalada deelilbalaax ee waqooyiga marinka waxaana duqeyntaasi ku shahiiday siddeed ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan kooxaha gargaarka deg dega ayaa waxay sheegeen inay wajahayaan dhibaatooyin aad u fara badan waxayna ka dhawaajeen ay ku adag tahay aaditaankooda gobollada waqooyi ee marinka khaza waxayna arrintaas u sababeeyeen goodoonka adag ee saaran halkaasi ciidamada yuhuudda oo beegsanaya kooxaha gurmadka deg dega iyo weliba cid kastoo ka soo dhowaata dadka dhaawacida qaba shan ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada saynada yuhuudda ee duqin aad u xoogan ku beegsadeen goob isku imaatin ah oo ku taala xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza dadkii ku dhaawacmay duqintaas iyo kuwii ku shahiiday ayaana waxaa la geeyey isbitaalka caafimaadka ee almacmadaani ee ku yaala xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza halkaasoo lagula tacaalaya xaaladda dadka dhaawacda qaba xabaalwadareedna loogu samaynayo kuwa shuhadada ah magaalada derilbalax ayo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn bahadlimo ay ku beegsadeen dad barakacyaal ah oo teendhooyin ka taagtay deegaan ku yaala magaaladani waxaana duqeyntaasi ku sheeday afar ruux oo barakacyaasha ka mid ah halkay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan lix ruux oo shuhada ayaa waxaa sidoo kale laga soo saaray deegaanka suudaaniya ee ku yaala waqooyiga magaalada khaza duqeyn ayeen ciidanka yuhuudda hore uga geysteen deegaankan shuhadadanna waa kuwii ku hoos xanibnaa burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda gaari ay saarnaayeen dad shacaba islamarkaana ku socdaalayay xerada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shayday laba ruux oo shacab ah xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaarayaa ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan boqol iyo laba ruux halkay dhaawici kala duwan soo gaareen ugu yaraan laba boqol siddeetan toddoba ruux oo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay sheegtay in xasuuqyada ugu badan ay ka dhacayeen waqooyiga khaza gaar ahaan deegaanada jabaaliyah iyo beytilaahiyah tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun boqol lixdan iyo saddex ruux halkay dhawciduna maraya in ka badan boqol iyo kow kun shan boqol iyo toban ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo saddex iyo toban bilood ah oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mida u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaamay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana saar xandarraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa waxay weeraro xukugallaa ka geysteen deegaano ku yaala daanta galbeed ee dhulka falastiin ee ku hor jira gumaysiga yuhuudda waxayna ciidamada yuhuudda weeraro xukugallaa ka fuliyeen xerooyin ay dad qaxootiya ku hooyanayeen kuwaasoo ay ku dileen dad aad u fara badan oo shacab riid ah halkii dhaawici kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo fara badan iska horimaad aad u ballaaran ayaana dhex maray kooxda muqaamada falastiin iyo ciidamada gumaystaha yuhuudda ila wareedyo la hadlay shabakadda wararka aljaziira ayaana waxay xaqiijiyeen in ciidamada yuhuudda ay xog ku galeen deegaanka dawaar ee dhaca koonfurta magaalada alkhaliil ee daanta galbeeda waxayna halkaasi ka geysteen gobod falle kala duwan oo ay kula kaceen dadka shacabkii aan waxba galabsan guryo fara badan oo deegaankaasi ku yaalayna ciidanka yuhuudda ku tuureen banbooyinka dadka ka ilmaysiisa iyagoonu hadafkoodu yahin halkaasay ka khafaashaan dad shacab ah sidaas la mid ay ciidanka yuhuud wuxuu ku galeen deegaanka cariif ee ku yaala koonfurta magaalada naabulis ee daanta galbeed waxayna halkaas yana ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay u geysteen dadka shacabka ah waxay sidoo kale burburiyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda guryo badan oo ay deganaayeen dadka shacabka ah tuulada saalim ee isla magaalada naabulis ayay sidoo kale ciidanka yuhuud wuxuu ku galeen waxayna halkaasi ka qafaasheen dhallinyaro badan oo falastiiniyiin ah ciidamada yuhuudda ayaa waxay xerada alshamsi ay ka geysteen duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duuqeyntaasi ku shahiday dad fara badan oo shacab riid ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwa kaloo fara badan dad goobjoogayaal ayaa waxay soo warinayaan in iyagu arkeen canugu yar oo dhaawacu ka soo gaaray duuqeynta cadootooye ay geysatay diyaaradaha gumaystaha yuhuudda inta ay ciidamada yuhuudda xeradani ka wadeen duqaymaha waxa ay adeega korontada ka jireen guud ahaan xerada iska horimaadyal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaana wuxuu ciidamada saanada yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta uu ku dhex maray gudaha xerada dagaalka ayaana waxaa ciidamada yuhuudda looga dilay askar tiro badan halka looga dhaawacay kuwo kaloo milatarigoodu ka mid ah qarax aad u wanaayay sidoo kale kooxaha muuqaamadu ku beegsadeen gaadhi ciidan oo maraya magaalada dulkaram ee waqooyiga daanta galbeed waxaana qaraxaas oo aad u weynaa uu sababay in halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdaan in badan oo askarta yuhuudda ka mid ah gaari kale oo cagafcagafayay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ay ku gubeen xerada alshamsi ee magaalada dulkaram ciidamada yuhuudda ayaan sidan ugu laanayaa goob kasta oo ka mid a dhulka ay gumaysiga ku haystaan ee falastiin waxaana gumaysigaasi diiday dhallinyaro xoriyaddoon ah oo rabbigoodu kaashaday geesta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay barti ay ku leeyiin telegaramka ku baahiyey qoraal ay ku sheegayeen ciidankooda ay beegsadeen afar ka mid ah gawaarida gaashaaman gaar ahaan kuwa loo yaqaana meykaraaf ay isticmaalaan ciidamada gumaystaha yuhuudda gawaaridan ayayna ciidamada muqaamadu si dhammaystiran ugu burburiyeen qarax iyo gantalle ay kula beegsadeen deegaanka beytilaahi ah ee waqooyiga marinka halkaas oo gumaystuhu ka wado xasuuq aad u daran oo aan kala sooc lahayn dagaalyahanada alkhasaam ayaa waxay sidoo kale beegsadeen kolonyo ka tirsan milatariga saanada yuhuudda oo ku socdaalaya bariga magaalada khaza ciidamada muqaamada ayaana gantalle aad u xoogan oo uu ka mid yahay gantaalka loo yaqaana alyaasiin ku beegsaday qaar ka mid ah gawaarida ay wateen ciidamada saanada yuhuudda gawaarida ay beegsadeenna waxaa ka mid ah gaari cagaf cagaf ah nuuciisuna uu yahay d sagaal guutada alkhasaam waa garabka milatari ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana xaqiijisay in halkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah kuwaasoo gaaray ciidamada gumaystaha yuhuudda xarumo iyo saldhigyo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin marinka nitsaarim ee duleedka magaalada khaza ayuu sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku garaaceen gantaalle aad u xoogan waxaana weeraradaasi loo adeegsaday gantaalada ay furiyeen guutooyinka muqaamadu ka dhashay waxyeello kala duwan oo gaaray askarta yuhuudda ee dulmiga ku caanbaxday dagaalyahanada alkhasaam ayaa waxay sidoo kale beegsadeen saldhigay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanka xajrudiig ee bartamaha marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaana waxay qirteen in dagaal khaza ka dhacay saacadii lasoo dhaafay looga dilay sargaal sare oo ka tirsan milatariga saynada yuhuudda taliska ciidamada yuhuudda ayaana wuxuu sheegay in hogaamiyaha guutada khafacaati uu soo gaaray dhaawac halis ah kadib markii uu weerar xoogan kula kulmay waqooyiga marinka khaza milatariga saanada yuhuudda ayaana warkay soo saareen ku shaaciyey siday ugu faraxsan yihiin xasuuqa iyo duqeymaha ay ciidankoodu ka geysanayaan waqooyiga marinka khaza waxayna qirteen halkaas ay ku dileen boqolaal ruux oo shacab rayd ah ugu dambayntii wasiirka maaliyadda ee maamulka saanada yuhuudda ayaa aad uga murugooday una adkaysan kari waayey dhiigbaxa ku soconaya ciidamadooda mar uu ka hadlayay meel fagaara ah wasiirka maaliyadda oo goob isku imaatin ah ka jeedinayay khudbad ayaa ilmada ceshan kari waayey kadib markii uu soo hadal qaaday jaxiimada ay ciidamadoodu cagaha la galeen wasiirkao indhuhu casaadeen ilmadiina buuxisay ayaa muujiyey sida uga xun yahay dhimashada askarta yuhuudda iyo fashilka iyaduna la wada ogyahay waxa ka soconaya fagaaraha dagaalka ee marinka goodoonsan ee khaza gaar ahaan waqooyiga dhimashada sahaynadu ayuu sheegay inay gaartay heer aanu noloshiisa horay u arag isagoona markii ugu horreysay caddeeyey in dagaalka khaza iyo lubnaan ay kala kulmeen khasaaraan hore loo arag sidoo kale wasiirka wuxuu carabka ku dhuftay inaan loo meeldayin lagana fiirsan qiimaha lagu bixinaya dagaalka ay qaadeen oo uu sheegay inaanu u dhigmin dadka laga laynayo maalmihii ugu dambeeyey waxaan aragnaa akhrinay oo aan maqalnay sheekooyinka naxdinta leh oo ku saabsan kuwii dhintay oo ay ku jiraan dad badan ayuu yidhi wasiirka maaliyadda ee maamulka saynada yuhuudda wasiirkan ayaa lagu waramaya inuu ka mid ahaa xubnihii aadka ugu ololeynayey ee netaniya ugu hanjabayey inay xilka ka qaadi doonaan haddii aanu dagaal ku qaadin marinka go'doonsan ee khaza hadalka wasiirkan ayaana imaanayaa iyadoo wararka laga helaya badhiga dhexe ee sheegayaan in ciidamada saynada yuhuudda muddooyinkii dambe ay xaaladda ku xumaatay islamarkaana ay wajahayaan dhiigbax daran baraha bulshada ee lagu wada xidhiidho waxaa baryahan dambe aad uga soo muuqanayay ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku qaaday dhulka muslimiinta ee falastiin oo ku dul barooranaya meydka askartooda marka laga yimaado xasuuqa joogtada ee yuhuudda ku hayso shacabka muslimiinta waxaa dhanka kale bannaanka yimid adkaysiga iyo sabarka reer falastiin